bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ku sugan waddanka talyaaniga isaga iyo wefdigii wasiiraha uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa maanta in kulan ay la qaataan madaxda waddanka talyaaniga ah iyo ganacsatada waddankaasi kaasoo looga hadlayo sidii loo soo celin lahaa xidhiirka ganacsi ee soomaaliya iyo talyaaniga madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa magaalada baydhabo ee gobolka baay waxa uu ka furay shir looga hadlayo dib weegista dastuurka hay-adaha amniga qaranka ayaa sheegay in ay fashiliyeen weerara ay doonayeen argagixisadu inay ka geystaan qaybo ka mid ah dalka waxaana ay sheegeen inay fuujigan yihiin gaar ahaan ammaanka oo la adkeeyey dekadaha dalka magaalada cadaado ee gobolka galguduud waxaa tababar ku saabsan maamul wanaagga lagu soo gabagabeeyey konton ka mid ah shaqaalaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug wararka dibadda warka iyaga aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada ruushka ayaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen qaybo ka mid ah waddankaasi syriya iyadoo qaramada midoobana wakiilkeeda waddankaasi uu soo dhoweeyey arrintaas
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax wanaagsan mar kale waa subax arbacaha taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad ee maaj sannadda laba kun lix iyo toban kusoo dhowaada warkiio fidsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo wefdi ballaaran uu hogaaminayo oo ku sugan waddanka talyaaniga ayaa maanta halkaasi waxa ay kula kulmayaan madaxda waddanka talyaaniga iyo ganacsatada kulankaas ayaa lagu soo warramayaa in looga hadlayo sidii loo soo celin lahaa ganacsigii ka dhexeeyey soomaaliya iyo talyaaniga cabdiqaadir maxamuud cabdiqaadir qanji oo halkaasi uga soo warramo warbaahinta qaranka ayaan goor dhowey taleefonka magaalada rome kula xidhiira waxaana weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo kulanka ra-iisul wasaaraha maanta ula qaadan doono madaxda talyaaniga
shali galabtii wuxuu qaabilay ra-iisul wasaaraha ayuu qaabilay resi ayuu shala qaatay caafidaa waxaa loo tumay adiga muusikadii wafarkeyna iyo talyaaniga marka safaro ugu balaaran wuxuu qabanaa maanta waxaa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka talyaaniga ayaa wuxuu ka furmaa shir ballaaran ay ka qaybgalayaan dadka ganacsatada ah iyo wasiirada dhanna ula socdaan shirkaas oo ah shir ballaaran
waa garta marka shirarkaasi maxaa looga hadlayaa uu ra-iisul wasaaruhu la qaadanayo ganacsatada iyo weliba madaxda dowladda talyaaniga
wallahi shalay mar aan wareegto ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in shirkaa uu yahay inuu soo dhaweynayo wada shaqeyntii ganacsiga ee talyaaniga iyo soomaaliya hore u jiri jiray in dalka laga jafan si wadanka talyaaniga iyo wadanka soomaaliya ay wada qabtaan isweydarisamaadki
cabdiqaadir qanji aad buu u mahadsan yahay wadanka talyaaniga ayuu ku sugan yahay wuxuu kusoo kordha wararkaasi la xidhiira shirka ra-iisul wasaaraha uu la qaadan doono madaxda wadanka talyaaniga iyo ganacsatada ee lagu soo celinayo xiriirkii ganacsi ee soomaaliya iyo talyaaniga waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena iyo wararka iyaga soo socda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa magaalada baydhabo waxau ka furay shir looga hadlayo dib u eegista dastuurka waxaana ka qeyb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka dastuurka ee soomaaliya waxaa warbixintan baydhabo ka soo diray siraaji sheekh isxaaq
shirkan wacyigelinta dowladda federaalka soomaaliya looga hadlayo arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa kasoo qaybgalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya abdiqaadir shariif sheekhuna maye wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowladda federaalka soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen gudoomiyaha guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya maryan cariif qaasim xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo dhowaan soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo sidoo kale xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn waxaa shirka furay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxaana kasoo qaybgalayaasha shirka uu ka codsaday inay ka doodaan qodobada loo soo bandhigi doono islamarkaana qodobada ku jira dastuurka ee u baahan in lutarxaan bixiyo ay ka hadlaan dadka kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaa dadkii soo qabanqaabiyey xafladan sharafta leh iyo wixii hadda maanta la joogo oo u baahan in maanta laga hadlo kuwo kaloo beri laga hadli doono dastuur ma dhammaanayo kuwii hadda u baahan in laga hadlo oo lasoo diyaariyey in si fiican loo fiiriyo si wanaagsana looga hadlo waxaan aada iyo aada ugu kalsoonahay dad badan oo hadda aan u jeedo oo maanta ay joogaan halka kan dad fahamsan dastuur dad fahamsan inay yihiin gudoomiyaha guddiga dib u eegista arrimaha dastuurka maxamed daahir afrax iyo gudoomiyaha guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka soomaaliya maryan cariif qaasim ayaa ka sheekeeyey qodobada u baahan inay ka doodaan maalmaha soo socda waxaa la rabaa dowladda dhexe oo aad wakiil uga dhigateen inay maamulka dalka idiin qabato wixii ay qaba lahayd inaad dastuurkaas ku qoratiinaa la rabaa dowlad goboleedka aad idinku wakiil ka dhigateen ee idinkaga wakiil ah inay maamulka idiin qabatana wixii ay qaba lahayd inay halkaas aad ku dhigatiinaa laydinka rabaa dastuurka male dowlad dowladu male mid goboleed iyo mid qaran midna male dastuurka shacbiga soomaaliyeed yaa iskale cali iyo caasho iyo cabdi iyo cabdiraxmaan iyo cismaan inta meeshaan fadhida oo rag iyo haween leh oo waayeel iyo dhalinyaro leh ayaa iskale intaas horta waxaan rabin inaan idiin caddayno waxaana u baahannahay inaad dastuurka nala baratiin aan u baahannahay oo aad nala aanu halka ujeeddada yani booqashadu waa sidaa loo faahfaahiyey marka lasoo koobana waxaa lagu soo koobi karaa saddex qodob waxa weeye xog waran wacyigelin iyo tala ururin ama talabadsi ama wadatashi xog waran aanu idinka xog waranno haddii aanu nahay intii ku jirtay hawshan dib oogista dastuurka aanu idinka xog waranno hawshaasi halkaa ay marayso iyo
wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen ayaa sheegay in shirkan maanta furmay uu socon doono muddo afar maalmooda islamarkaana laga doodi doono qodobo ku jira dastuurka qaranka soomaaliya waxaana sidoo kale uu sheegay in magaalada baydhabo ay noqotay magaaladii ugu horreysay ee ay tagaan ayna tagi doonaan caasimadaha dowlad goboleedada kale nasiib in weeldhadan reer baydhabo in dastuurkii oo soomaaliya liinsuu biyaw barnaamijkii wacyigelinta inku horrooyey laka bilaabo gobolkan dowlad goboleedka caasimada kumeelgaarka ee baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed marka geeka eedan ka faraxsanna meelinka horroyti dadkii dowladda jeelayay oo dastuurka jeelayay in yoolinka bilaaw eedan ka faraxsana ayadoo laga duulayo xaqa ulahaanshaha muwaadiniinta soomaaliyeed inay ogaadaan hanaanka dib ogista dastuurka si ay ugu biiriyaan talooyinkooda ka tarjumaya danahooda una bartaan xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinnimo wasaaradda arrimaha dastuurka waxay soo bandhigaysaa qayb horudhac guud ee ku aadan qorshaha waxbarashada madaniga ah kaas oo ka dhici doona caasimadaha kumeelgaarka ah ee dowlad shirkan maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa looga arrinsan doonaa sida uga habboon ee dib u eegis looga samayn karo dastuurka dowladda federaalk soomaaliya waxaana uu socon doono muddo afar maalmooda siraaji shaysaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
siraaji aad buu u mahadsan yahay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay fashiliso weeraro argagixisadu ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dekadaha muhiimka u ah dalka warar ugu qoray wakaaladda wararka soomaaliyeed ee zona oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga qaranka ayaa muujinaya in argagixisadu ay doonayeen isku day ay ku weeraraan dekedaha dalka kaasoo fashilmay warka ayaa lagu sheegay in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab ee la wareegtay deegaanka garacad ay doonayeen in weeraro ay ka geystaan dekedaha qaar ee dalka laakiin xogtooda markii la helay ay ku fashilmeen islamarkaana deegaankaasi ay u weerar tageen waxaa hay-adaha amnigu ay sheegeen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada argagixisadu ay ku doonayaan inay ku dhibaateeyaan meelaha muhiimka u ah qaranka waxaana ay sidoo kale sheegtay hay-adaha waxaana sidoo kale hay-adaha amniga qaranku ay sheegeen in markii argagixisada loogu guuleystay dagaalka dhanka dhulka ah ay doonayaan inay dhibaatooyin u geystaan meelaha muhiimka u ah laakiin xogaha la helay ay muujinayaan in argagixisadu ay fashilmeen lalana socdo dhaqdhaqaaqooda hay-adaha amniga ayaa waxay sheegeen in bulshada looga baahan yahay inay kordhiyaan xogaha ay siinayaan hay-adaha amniga si looga hortago dhagarta ay maleegayaan oo ay doonayaan inay ku dhaawacaan meelaha muhiimka u ah qaranka deegaanka garaacad ee gobolka mudug ayaa waxaa la wareegay maleeshiya ka tirsan argagixisada al-shabaab sida wararka lagu helayo waxaana hay-adaha amnigu ay ku sheegeen kuwaas inay ahaayeen kuwii xogtooda la helay ee doonayay in ay weeraro ka geystaan dekedaha dalka laakiin hay-adaha amniga qaranka ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqyada argagixisada waxaana hay-adaha amnigu ay sheegeen in la kordhin doono dadaalada looga hortagayo weerarada ay maleegayaan dhowaan ayaa argagixiso isku abaabuleysay qeybo ka mid ah gobolada dalka waxaa weeraro u geystay ciidamada amniga qaranka waxaana ka mid ahayd deegaanadii lagu weeraray deegaanka owdhegle ee gobolka shabeellada hoose halkaasoo lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab waxaa kaloo la mid ahaa weerarkii magaalada buulaburda deegaano hoostaga ay ka geysteen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee mareykanka oo lagu dilay boqol iyo konton ka tirsan argagixisada al-shabaab oo halkaasi isku abaabulayay waxaana dadaaladan ay qeyb ka yihiin dadaalada looga hortagayo dhagarta ay argagixisadu u maleegayaan inay ku dhibaateeyaan bulshada magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaa lagu soo gabagabeeyey seminaar lagu baranayay maamul wanaagga oo loo qabtay konton ka mid a shaqaalaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug maxamuud cabdidiirsha ayaa warkan halkaasi kasoo diray
tababarkan maanta la soo xiray ayaa waxaa ka qayb galay ilaa konton ka mid a howlwadeenada wasaaradaha galmudug kuwaas oo labadii maalmoodee lasoo dhaafay ku baranayay maamul wanaagga hogaaminta iyo isgaarsiinta tababarka waxaa iska kaashaday maamulka galmudug iyo hay-adda u n d b waxaana munaasabadda xiritaanka ka qayb galay wasiiro ka tirsan galmudug agaasimaha madaxtooyada galmudug maxamed cabdi gaboobe ayaa sheegay tababarkan inuu muhiim u yahay shaqaalaha maamulka
maanta wixii laga bilaabo waxaan filaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in wasaaradaha aad la shaqaysiin inay noqon doonaan kuwo effective ah oo shaqadooda ka soo baxa maadaama aad qaadateen maamul wanaagka wax weyn aad ka qaadateen hogaaminta aad wax weyn ka qaadateen iyo qaabkii aad ula xiriiri lahaydeen bulshada qaybaheeda kala duwan taas oo ah aad arrin u muhiima dabcan communication skills qofku hadduusan lahayn dee howl maba qaban karaba oo waxa weeye muxuu ah ma gudbin karo wuxuu maaragtay rabo wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta galmudug cusmaan maxamed cali socdaal iyo wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose cumar maxamed diiriye ayaa kula dardaarmay shaqaalaha tababarkan qaatay inay ku camalfalaan cilmiga la baray inaad aqoon kororsigaasi wuxuu yahay mid sida runta ah sare u qaadahaya baaxadda shaqo ee maamulkeena ugubka ah ee dhallinyarada ah ee galmudug ee maanta horyaalin sida runta ah shaqooyin ballaaran arrin kor u qaadaysa wey marka sida adinkuna ugu diyaar garowdeen u weelayseen muxuu ahaye dhammaan casharadii halkaan muddada labada cishaa socday aad iyo aad baan maaragtay muxuu ahaye idinkugu mahad celinaynaa idinku bogaadinaynaa dabcan waxaa idin hor yaalla oo idin sugahaya nin walba waxaa sugahaya xaafiis aan cid uga horraysa jirin waxaad tihiin agaasimayaashii intiina badan wasaaradaha macnaa waxa weeye wasaarad marka la dhiso wasaaraddu sal ayay leedahay bays ay leedahay salkay ku fadhisaa waa agaasimayaasha wasiiradu waa siyaasiyiin weeye marka wasaaraddu inay guulaysato oo shaqadooda ku guulaysato iyo inayna ku guulayso waxay ku xiran tahay dadka ka shaqaynaaya oo technocotiga ama dadka maaragtay maamulka wada maamulka waxa weeye wasiirka waa la babedelaya inta badan ugu dambeyn shaqaalaha tababarka loo soo gebangabeeyey ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin casharada ay qaateen runtii aad buu ugu habboonaa ama positive u ahaa ee, habka ama maamulka la doonayo ama shaqooyinka la qabto in laga qabto xafiisyada laga qabto Een, sidoo kale waxaan rajaynaynaa ee, marka ay laabtaan shaqaalahaasi xafiisyadu ay ku laabtaan in ay wax weyn ka bedeli doonaan xafiisyada ay tegi doonaan galmudug oo ah maamul cusub ayaa hadda wada qorshayaal lagu dhisayo awoodda shaqaalaha maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaado
halkaad warkaasi kala socotaan war radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waddanka syriya waxaa lagu soo waramayaa in ay isaga baxeen ciidamadii ruushka ee taageeraya dowladda bishaar al asad qaarkood wararkan ayaa waxa ay soo baxeen dhowaan iyadoo qaramada midoobana ay soo dhoweyneyso in ruushka ay isaga baxaan waddankaasi syriya oo ay qeyb ka ahaayeen dagaalka dowladda iyo mucaaradka syriya u dhexeeya wakiilka qaramada midoobe ee waddankaasi syriya stephen dimostore ayaa sheegay in xal u raadinta waddanka syriya iyo dagaalka ka socdo uu hoggaan u noqon karo in ruushka uu isaga baxo dagaalka waddankaasi ka socdo iyadoo markii ruushka uu soo galana mucaaradku ay arrintaasi aada uga xumaadeen wadahadallo ayaa waxay ka socdaan magaalada geneva ee waddanka switzerland halkaas oo la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo dowladda bishaar al asad iyo mucaaradka kasoo horjeeda oo ay ka mid tahay jabhadda xoreynta syriya oo wadahadalladan ay u matalayaan wafuud ka socota oo ku sugan wadankaasi switzerland wadahadalladan ayaa waxay qeyb ka yihiin dadaalada la doonayo in xal looga gaaro xaaladda syriya iyadoo mareykanka ruushka iyo wadamo kale oo reer galbeed ahna ay isku hayaan sida loo wajahayo xaluga- xalka gaarista siyaasadda wadanka syriya iyo dagaalada ka socda mucaaradka ayaa doonaya in meesha laga saaro dowladda uu hogaamiyo bishaar al asad oo ay ku sheegeen inay tahay dowlad kalitalis ah oo aan dooneynin nabadda wadankaasi halka dowladda wadankaasi syriya ee uu hogaamiyo bishaar al asadna uu ku sheegayo mucaaradka kuwa diidan nabadda inkastoo xabad joojin la kala seexday oo la doonayey in lagu gaarsiiyo dadka rayidka ah meelaha ay ku sugan yihiin gargaar ay fashilantay kadib markii mucaaradka iyo dowladduba ay isku eedeeyeen midba midka kale inuu jebiyey warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho waa naga intaa ciduu sogay waxay dib kale kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net